rajaynaynaa dowladda soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horeeyo ciidamada reer koonfur galbeed oo cadowga la diriro nin walbayna madaxweynuhu aan ka codsanayna inuu mid walba si toosa derjderjaderjaderja u dallacsiiyo gaar ahaan kuwii ka shaqaynaya doorashooyinkan kuwa koonfur galbeedna si toosa annaga u dallacsiinayna haddii lahaydno min derjad waxaana u rajaynaynaa guul iyo dowladnimo inay gaaraan walaalaheen amisomna sidoo kale dowladahoodii amisom iyo african union waxaan u weydiisanaynaa in ayagana la dallacsiiyo sharaftoodii horumarka iyo waxay gaarsiiyeen ummadda soomaaliyeed ay u qabteenna lagu ammaano ayagana taasaan ka codsanaynaa walaalaheen meel kastoo ay joogaan xaaladda maanta lagu jiro kolley waxaan rajaynaynaa soomaaliya in hadda tillaaba hore loo qaaday tillaabadaas hore loo qaaday inay horey u fusho ee horey loo wada socdo dadka soomaaliyeed dowladnimadooda iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii ay soo noqoto insha allah wayna soo noqonaysaa doorashadanna waqti dhow ma dhicin qof soomaaliyeed in la magacaabo moogi in la doorto si kastaa lagu doortee ha dadbanaato ha toosanaatee marka hadda in dad laysu keeno